abaaro xogan ayaa ka jira qaybo badan oo ka mid ah deegaanada somalilan waxaana qaar ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida ee somalilan ay ka hadleen abaarahaasi islaamar ahaantaasina ay ku booriyeen xukuumadda in gurmad deg dega loo fidiyo dadka abaartu ay saamaysay wariyaha v o a khadar maxamed cakule ayaa la kulmay oo arrintani ka wareystay xildhibaanada kale ah cawil cismaan iyo cabdixakiin cumar budeeye iyo siciid maxamed waxaana hadalka ku hormaraya xildhibaan cawil ismaaciil xildhibaan cawil cismaan bismillaahi raxmaan iraxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin runtii abaartu iminka way jirtaayo gobollada somalilan ka jirta lakiin waxay u badan tahay gobollada bari qodobada la soo jeedayna waxaa ka mid ahaa in abaarta laga gurmado oo guddidii hore abaaruhuna iyo wixii ay hayeen iyo la howlgeliyo xukuumadduna ay ka howlgasho golayaasha qarankuna ay abaarta gacan weyn ka geystaan iyadoo weliba lasoo qaaday xuduudaha matalan etoobiya oo kale in halkaa laga sameeyo ceelal fara badan had iyo jeerna runtii innagu waxaynu marka abaari lagu dhacdo baynu hambabernaa ka hortag bay abaartu baahanta in dhaamo la qodo oo biyo la qodo oo intaan abaartii soo gaadhin marka hore laga hortago laakiin iminka abaartan iminka jirta waxay u baahan tahay in dowladdu gurmud samayso oo ka kacdo oo shaqaalaha hadday noqoto iyo hadday golayaal noqoto iyo hadday xukuumad noqoto weliba bacamo jirka nimanka ilahay wax siina abaarta u gurmadaan oo dee ilaahay dadku wuu isku eegaya dadku waa jecsan yahay abaartan waxaa ka daran baadla'aan waxaa ka daran cunto la'aan ilahay waxaan ka baryarta abarta ilahay inaga jebiyo oo baryada ilaahay unbaa abaarta naga kor qaadi kara laakiin inan gurmad samayno oo halkay matalan ka bixi lahayeen baa caamijku sikooyinka ay sikooyinka abaaraha ku bixiyaan oo dadka ugu gurmadaan intaasaan oranaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awil xagga xildhibaanadoo kale inay wax kaga qayb qaataan baa la soo qaaday anigu waxaanu soo qaadnay in goluhu qayb weyn ka qaato marka kolley de shirgudoonku wuxuu soo jeediyey golo wax isla gartaan ayuunbaa la jari doona mishaarooyinka hadii ilahay ka dhigo intaa abaaru socdaan xildhibaan cabdixakiin cumar budeeye oo ka mid a golaha guurtida waxaa ka hadasheen arrimaha la xidhiidha abaaraha bal ka warran bismillahi raxmaan iraxiim alxamdulilah waxdu wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aley wasalam awel marka horreysa de abaar waa jirtaay abaarta dalkao dhan bay ka jirtaa awel meel gaara kama jirto way ku kala badan tahay way ku kala badan yihiin oo meel la biyola'aan baa ka jirta meel la biyola'aan iyo daaqla'aan baa ka jira abaartu labadaa noc bay dalka u kala haysaa gobollada bariga biyihii baa go'ay baadkii waxba ka sii joogaay awel marka horreysa gacanta ilahay baa lagu dhergaa awel gacanta ilahay baa lagu dhergaa marka horreysa baaqa ilahay baan dusayna marka horreysa ilahu naga soo gaar baanu leenna si deg dega waayo daruurtii ilahay sunnihii ilahay baan hor yaallay ba daruurtaan horta harsaaka cudurku waa cusub yahay haddii ilaahay naga soo gaaro cidna waxba uma baahin aanu tala ahaan iyo mas-uuliyad ahaan goluu wuxuu ka dooday oo saaka abaarta kaga hadlay in marka u horraysa ilahay la baryo oo xukuumaddu waxay jeedisay in rabdoon la akhriyo taa waa la isku raacay wixii ka soo hadha kolle mas-uuliyiin baan nahoy de xil bayna saaran awal xukuumadda baaq bay jeedisay in abaarta marka hore rabdoon laga akhriyo anna waxaanu baaq ugu dirnay xukuumaddu awal marka u horraysa inay ka hawlgasho arrinta abaaraha weliba gobollada bari wixii awooddooda annagu golo ahaan sidaa loo sheegay de waxa weeye wixii nagala gudbaada xukuumaddu markay ka hawlgasho arrinta abaarta dee anna diyaar baan unahay waxaa soo qaadeen in la iskaashado taa ka warran goluu soo qaada
waxaa weeye marka u horraysa annagu waxaanu baaqudusana ilaahay marka u horraysa waxaanu kaashanaynaana waa dadkayaga dadka islaamka baanu kaashanaynaa waxaanu leenahay dadkayaga insha allahu tacaala ganacsatadayada mas-uuliyiinta qaranka oo madaxweynuhu ugu horreeyo si deg dega waa in arrinta wax looga qabtaa oo abaarta lagu gumida cabdixakiin budeye aad baad mahadsan tahay markana siciid libax xildhibaan inoo sii dheer dunida cudur baa ka jira innagana abaar baaba inoo sii dheer runtii goluhu saaka wuxuu go'aan ka gaadhay in laga gurmado baaq buu ka diray go'aan maaha waa baaq baa la diray in la gurmado oo wixii lagu tari karo loo taro weliba waxay xoog u badan tahay abaartu waa gobollada bari oo xaaladdooda caalad u kacabsan tahay runtii somalilan in badan way ka diyaargarowday oo wasaaradda biyaha la sameeyey iyo meesha lahahdo kaydka aafada dabiiciga oo runtii wax badan yaallaan oo somalilan sidii hore oo kale ma aha runtii gurmad fiican waa loo fidin karaa laakiin xaaladdan waa xaalad culus oo in layskaga yimaado oo wixii lagu tari karo iyo wixii gurmad laga qayb qaadan karo goluu saaka aad buu uga dooday marka intaasaa jira ku soo koobay waxaana ilaahay xagga ilaahay uma hortay naga soo jebin kara anu waxna ilaahay naga soo jebin
kuwaasi waxay kala ahaayeen xildhibaanada kale ah cawil cismaan cabdixakiin cumar budeeye iyo siciid maxamed oo dhammaantooda ka tirsan golaha guurtada somalilan waxaana ay hargeysa ugu warramayeen wariyaha v o a khadar maxamed cakulle